galab wanagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a wararka magaalada muqdisho ka imanaya ayaa sheegaya in ciidamo ay baaritaan ku sameeyeen guriga uu magaalada muqdisho ka degan yahay senatar cabdi cawaale qaybdiid oo ka mid a xubnaha aqalka sare ee soomaaliya islamarkaana hore usoo noqday taliyaha ciidanka booliska ee soomaaliya wariyaha v o eda jamaal axmed cismaan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay islamarkaana wax ka weydiiyey sida ay wax u dhaceen ismaal hadda gurigaygiibaa saakay maanta goore kowdii iyo labaatan toban daqiiqo taama labaatan daqiiqo ayaa ciidamo hubaysan oo baabuur technica wata ayaa soo weeraray albaabkii hore iyo ganteerkii hore gurigay baabuur kusoo dhifteen oo soo jebiyeen gudihii bay galeen gudihii markay galeen waxay galeen dadkii meesha jooga waardiyaha inay xora gurigii bay galeen xaaskii carruurtii bay u galeen meeshii markay gurihii galeenna baaris bay galeen si maaragtay runtii albaab albaabadii ay jejebiyeen mura muxuu hada alaabtii raajooyinkii iyo gurigii iyo wax alla wixii uun guriga ku dhex jiray bay dabagediyeen ayay baareen marka baaris teleefanadiina waa ka qaateen xaaska iyo carruurta iyo dadkii marka meesha xoogaha terrorist dadkaas waxaa ku dhacay buuqaas baa maaragtay dhibaatadaasaa meesha ka dhacday hadda anigu shaqadan ku maqlnaa waxaan jiray baarlamaanka xaggiisaan jiray shir baa baarlamaanku lahaa ee guddiga joogtadaan jiray markii hade intaana guriga soo gaarin baan waxaan taleefon ka helay waxay soo wacay taliyaha ciidanka miisa ee gobolka baraandig saadiq ayaa i soo wacay wuxuu ii sheegay gurigayga inay ciidamada gala inay ahaayeen ciidamo dawladda imaaraadku ay leedahay iyagana maaragtay dhibaatadaasna ayagaa geystay wixii shaqaa ay ka lahaayeenna waa isaga baxeen wixii un qoryo iyo bastoolad iyo wixii un kale wixii ay haddi la qaadan karana waa laga qaatay maaqaana hadde ilaa hadda anigu guriga un meydiyada unbaa gashay aniga weli ma gelin alla baaraan idhi bal guriga meesha waxaa ka jira hadda intaasaa dhacday senator maxay kula tahay sababta ka dambaysa in askartani ay soo galaan xarunta gurigaaga ee magaalada muqdisho dabadeedna howlgalkan ay ka sameeyaan walaal horta marka ugu horeysa anigu ciidan anigu waxaan ahay nin xasaanad baan leeyahay gurigayga lama soo geli karo lamana baari karo anigana lama baari karo marka waxa weeye waxay tahay waa sharci darro in lasoo galaa waa sharci darro ahayd midda labaad waxaa sharci darro ah maaragtay ciidan aan dawladdii soomaaliyeed ka tirsanayn ayadana haddee annaga dawladda soomaaliyeed meel lagu qabsada ma aana ogeyn ciidan dawladdii soomaaliyeed oo aan ka tirsanayn inay aniga i baaraan hadde waxa weeye see ku yimaadeen wey gurigayga ma imaraad baa dalka haysta arrintaas waxaan rabaa inaa u daayo baaris in ay dhacdo oo ciidamada nabadkibidda militariga kulli way yimaadeen ayagaana hadda ka war dhowraynaa ciidankani la sheegaya saas inuu yahay iyo in arrintu ay wejsikal tahay marka ma raba inaan hor dhaco baaristan aan ka hor dhaco senator laakiin waxaa la isweydiin karaa inkastoo aan anagu laf ahaanteena loo sheegay in ciidankaasi imaaraadka soo tababareeyay dowladda hoos tagaan marka taa laga gudbo wax khasaare kale oo meesha ka dhashay ma jiraan oo nafeed ama weerarkaas wax hadda dhimasha ma jirto nimanka waardiyaha ahaa baa laba nin la dhaawacay ninkii lagu soo dhiftay albaabka lagu soo jebiyey waa dhaawac nin kalena way maaragtay way xoogaa waa la inuu ad ku adkaysto waa yani waa la jugeeyey laakiin nafna ma jirin xoogaa waa la waa la yani waa waa la jugjugeeyey lama rabo inaan balaayo kale anigu sheego xaaskana runtii guriga gelidiisiina si ka baxsan bini aadnimada iyo dhaqanka islaamka in loo galo guryahoodii maaragtay musqulihii lagu jebiyay ayagoo ku jira xoogaa arrintaasi wax diinta islaamka iyo shareecada iyo sharciga iyo xuquuqda dalka anu aan ku leeyahay iyo muwaadinimada intaba waa ka horjeedaa marka intaa weeye laakiin hadda edaa dhacday ciddaasaa wada ciddaasaa ka dambaysa ku oramayo hadda umahadsantah marka laga soo tago taliyaha nisa ee gobolka banaadir aad sheegtay inuu kula soo xiriiray yaa kale oo kula soo xiriiray dhacdadani kadib waxaa ila soo xiriiray taliyihii nabad sugidda ee gobolka banaadir hadda markii awal talaadii lagu sheegay haddana waa yimid waxaa kaloo yimid taliyaha xoogga dalka waa yimid labadoodii baa israacay waxay leeyihiin arrintan baan hubinaynaa waa la gartay waa laga hayaa sawirka ciidankii iyo afar baabuur bay ahaayeen niman waxay ahaayeen qarsoon ma garanaysaa marka sidaasi marka wixii jiraaba baaristaasay kusoo bixi doonaa insha allah waxaaba yaraatee tuhuna oo aad qabtid oo aad is leedahay waa sababta keentay in weerarkani lagu geysto ma jira waa sababta ay tahay waa la ogaan doonaa anigu hadda kumeli sababtaasi ma had haddaan haddaan sababta ogahayba ma waxaan isleeyahay waxaan waa waa saanba wax uma dhaceen laakiin sidaan ogahay maaha taliyihii booliska ayaad soo noqotay oo xilal kala gedisan ayaad soo qabatay oo ciidanka in badan ayaad ku jirtay marka sharciyan marka la fiiriyo in weerar noocan oo kale ay dhacaan oo ciidan dowladeed ay weeraradaani geystaan sharciyad baa loo maraa maxay kula tahay sharciyadda loo soo maray walaalow arrintan waxa weeye mid nabadgelyada iyo xasiloonida iyo deganaanta mid waxyeelo ku ah iyo muxuu ahayde guud ahaan maamulka iyo dowladdaba waxay ku tahay runtii mid meel ka dhac ku ah weeye laakiin arrintaasi cidda mas-uulka ka ah anagu waxaan warsaday dowladda weydiistay in la keeno ciddii arrintaas mas-uulka ka ahayd amarkaas bixisay inta aan hubinaynana arrintaasi ma raba inaan cid gaare aniga maaragtay inaan u gudbo kaasi waxa waa senator cabdi cawaale qaybdid oo khadka telefoonka ugu warameeyey jamaal axmed cismaan dhegeystayaal sidoo kale waxaanu xiriir la sameynay wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya cabdiraxmaan cumar cismaan yiriisow waxaana uu ka hadlay howlgalkaasi ay ciidanku sameeyeen isagoo sheegay in guriga magaalada muqdisho uu ka degan yahay cabdi qaybdiid oo ka tirsan xubnaha aqalka sare ee soomaaliya dowladdu aanay ka dambayn weerarkaasi jaamac buule jaamac ayaa wareystay injineer yiriisow
bismillahi raxmaan iraxiim dowladda federaalku aada iyo aad bay uga xun tahay falkii ka dhacay guriga senator cabdi qaybdiid waxaanan socoto baaris ku aadan sababta iyo ciddi ka dambeysay falkaas isaga ah sharciga ayaana la horteeni doonaa marka cid alaale cidii kula diyaalo waxaa socda baaris arrintaas ku aadan waayahay inta hadda aada og tihiin sidee wax u dhaceen senatarku waxa uu la hadlay warbaahinta oo ay v o a ka mid tahay dhinaciisa inta uu og yahay wuu sheegay dowladdu maxay og tahay ilaa iyo hadda oo aada nala wadaagaysaa runtii madaxda qaranka iyo dowladdaba waxa ka go-an waxay tahay falkaas isaga ah iyo ciddii ka dambeysay iyo baaris daba lagu sameeyo kadibna cid alaale iyo sababtii shacabka loo soo bandhigi doono dhowaan marka ay baaristaasi soo dhamaato laakiin haba yaraatee waxaan caddaynaynaa inaysan ahayn dowladda federaalku aysan marnaba guriga senatorkana muxuu ahaa amrin islamarkaana ay baaris ku wado sababta iyo ciddii falkaas ka geysatay guriga senatorka waxaad tahay injineer yariiso wasiirka warfaafinta senatarku cabdi qaybdiid waxa uu warbaahinta la wadaagay sida uu u sheegay taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir in ciidamadii soo weeraray ay ahaayeen ciidamo imaaraadka ka amar qaata marka waxaa laga yaabaa inay soomaalidu hadda isweydiinayaan sidee suurtagal u tahay in ay falal ka fuliyaan magaalada muqdisho ciidamo dowlado kale ka amar qaata iyadoo dowladdu ay sheeganayso inay maamusho haba yaraatee ma jirto ciidan dowlad kale amarta oo waddanka gudihiisa ka howlgala annaga maaragtay arrintanna senatarka iyo wuxuu u yirina maaragtay waxba kama oran karno ka dowlad ahaan xaqiiqada iyo sababta iyo wixii dhacay aan la wadaagi doona shacabka sida ugu dhaqsiyaha badanna waa loo soo bandhigi doona asaga wuxuu codsaday in la baaro sida adigana aad u sheegtay waa dowladdu way baaraysaa waana lasoo bandhigi doonaa marka wakti ma noo sheegi kartaa aad is leedahay baaristaas waa laga yaabaa inay soo afjaranto ilaa iyo muddo intee la-eg runtii sida ugu dhaqsiyaha badan marka fal noocan oo kale waad dareemi kartaa midnahan gaara ayuu madaxweynihii iyo ra-isul wasaareh horeysiinayaan in falkan isaga ah waa si dhaqso ah shacabka loola wadaago siday wax u dhaceen ciddii ka dambeysay islamarkaana maxaa sharciga loola tiigsan doono cidda alaale ciddii ku xadgudubta oo ahaa sharciga dalka wasiirka warfaafinta soomaaliya injineer cabdiraxmaan yariisow oo uu rameeyey jaamac buulla jaamac kaad kala socotaana waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a